السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaa dayuban acul baa loogu dawgalay
xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraheena hore saaxiibkay mahdi maxamed guuleed xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha oo ugu horeeyo guddoomiyaheena guddoomiye aamino guddoomiye kumeel gaar guddoomiyaha kumeel gaarka ah iyo dhammaan marta sharafta qof kasta waxaan ku salaama
doorashooyinka waxaa dhiman hal qof oo keliya oo ah oo saxeexin oo cabdi cadow maxamed oo maqan Een, koronkuna wuxuu ku biixsamayaa saddex meelood oo laba meelood oo ah labiyo toban xubnood marka sidaa awgeed waxay noo buuxa koronkii waxaan u weydiinaynaa Een, anseer maqallo waxaan u weydiinaynaa codka kalsoonida cabdikariim axmed xasan inay guddidu u ogoshahay inuu noqdo guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaran ee madaxa bannaan ee qaran ee iyo soohdimaha inteebaa ogol marka inuu cabdikariim noqdo gacantaa ha taagaan oon aniguna ku jiro Noo tiri, okay. Ay.
guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha bu- kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa maanta ee, ma soo istaagin khudbad dheer inaan halka ka jeediyo khudbadu waa badan yihiin waxaan rabaa marka koowaad inaan mahad celiyo ee, guddiga soo qabanqaabiyey doorashada maanta quruxda badan ee doorashada guddoonka ee, guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madax bannaan mar labaad waxaan rabaa inaan eh, ugu hambaliyeeyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka eh, doorashada loo doortay guddoonka inay hogaamiyaan guddigan doorashooyinka ee madaxa bannaan xuduudaha oo runtii muddo la sugayey waddanka la sugayey eh, la rabay inuu waddanka ka saaro eh, doorashadii dadbanayd ee muddo kusoo caanamalnay intaa markaan kasoo gudbo waxaan horta guddiga u rajaynayaa insha allah haddii lahayd ma inuu shaqadooda ilaahay ku guuleeyo mas-uuliyad adag baa la saaray Een, mas-uuliyad dadka soomaaliyeed oo ay dhan ay wada sugayaan doorashadii maaragtay aynu galnay labadii kun ayaynu labaatan iyo afar sano dabada haynaa runtii wax inoo qalmana maaha Ee, waddanka waxaynu u baahan nahay in qof kasta uu xaq u yeesho inuu codeeyo ee, codkiisa dhiibto codkiisa ku ciilbaxo taasi waxay inoo horseedi kadhaa wax badan oo ina ka khaldan hogaamiyaal aynu la xisaabtami karno inaynu soo saarno marka taas baa guddiga loo xilsaaray cadaalad baa laga rajaynayaa aniga ka ee, hay-adayada iyo ee, mas-uuliyad ahaanba waxaan ballan qaadayaa inaan si dhow aan u wada shaqeyno Een, waxa weeyaan shaqo adag baa anaga naloo diray waxaa naloo diray inaan dadka aqoonsi siino shaqadaasaan ku jirnaa idinkana doorashaa la idiin diray waan iska kaashananaa insha allah shaqooyinkaasaan wada gudan lahayn haddii lahaydno waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
si aan sharcigan uga shaqayno Ee, waxay ahayd dil adag isjiijiid dheer wada tashi een, aakhirkii waxaanu soo ansixinay sharciyadii een, oo saaran kuwii doorashooyinka kuwii xisbiyada ee, kuwii guddiga intaba iyo guddigii laftarkiisii iyo weliba in guddigii la ansixiyey oo loo codeeyey oo maanta ay horteena isku dooranayaan Ee, shaqada adag waxaa soo qabtay guddi madax bannaan oo soo fadhiyey maalmo oo dhibaato badan la soo kulmay oo haweenka haddaan ahay aanu laftirkeenu ka marnayn habeen walbaan hoteelkooda albaabka garaacaynay beeluhu ay u tagaayeen beelbeel Een, cid kasta oo magaca leh oo dhaqaale leh oo siyaasadda ku jirta oo danaynaysa doorashooyinka ay kor taagnaayeen maamul goboleed kasta uu kor taagnaa anigoo maamulka khaatumo s kasoo jeeda aan faraqa haystay oo aan lahaa hal- hala geliyo saa ha loo geliyo waxaan rabaa inta aanan horta u- u hambaliyeyn guddiga aan hadda la doortay inaan u hambaliyo guddigii uu hogaaminayey guddoomiye ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen hore xildhibaan mahdi guuleed aad baan kaaga mahad celinayaa adiga iyo tiimkaaga shaqadii aad soo qabateen quruxdeedii waxay dhashay in muddo wiig ka yar ama laba wiig ah ee bishii gudaheedii inaan kusoo dhammaynay in allaale intii aad go-aan kusoo gaarteen dhabar adeegiina guddigii een, hadda intaan garanaya cabdi quudin adiga aad nagala joogtaan dhabar adeegiinii ayaa wuxuu keenay een, maanta in ayaga dhexdeedu tanaasul ka yimaado oo aanan dhowr saacadood halkaan la fadhin ama maalin dhan aanay doorasho naga noqon Ee, waxaan hambalyeynayaa guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka ee xuduudaha ee, cabdikariin waxaan leeyahay guddoomiye kusoo dhawow dalka in muddo waa usoo shaqaysay haddana waxaa lagaa rabaa adiga iyo tiimkaaga een, shaqadii sidaa u gudban lahayd oo weliba wakhtiga ugu- ugu ugu maaragtay mudan waxaan aada ugu faraxsanahay guddigan sideed iyo tobanka qof ka kooban ruuga caddaa een, rag iyo dumar runtii magac iyo maamuus ummadda soomaaliya dhexdeeda ku leh garanaya meesha laga jira aan aaminsanahay inay wax badan xeerin doonaan ummadda soomaaliyeedna isku soo dhoweyn doonaan doorasho qofad iyo cod oo macno leh ee- inay qaban doonaan ayaan rajaynayaa Ee, guddoomiye ku-xigeen ee, saadiq garaad abshir ruucdaa siyaasadeed muddo waqti badan kusoo jiray siyaasadda dalka iyo xubnaha kale waxaan rajaynayaa een, siyaasad hufan doorasho hufan qof iyo cod ah qof walba deegaankiisa iyo gurigiisa iyo dadkiisa ha ku kalsoonaado waxaan waa kalsooni waa in lagu kalsoonaadaa inaad cod heli kartid ma aha sanad walba in la yidhaahdo kalsooni kuma qabo ummadda soomaaliyeed ee afar qof qol ha la iigu soo xiro kartidu waxay ku jirtaa iyo dadnimadu shan iyo labaatan sano ama soddon iyo shan sano kadib qofka aamina war waa taa waa kusoo dhibtoonnay ani waa isku kalsoonahay miiskaasaan dhiganaya kaambeyn baan gelayaa een, hala i doorto qofkaasay kartidu kusoo ururaysaa saddexda xisbi ee ka soo baxay golaha labada aqal haddee ragoo haddaa cod fiican rabtaan xisbiga saddexaad waa xisbi dumar oo gabar ay gudoomiye ka tahay xisbigaas ilaa xoojisaan baan doonaya oo kusoo birta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
la ee, dhammaan madaxda halkan fadhiso wasiirka ugu horeeyo gudoomiyaha cusub ee, gudoomiyaha cabdikariim gudoomiye ku-xigeenka abtigey saadaq ee, dhammaan komishinada ee, halkan maanta isku doortay sida quruxda badan waa u hambalyeynaynaa waana uga mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga ay soo bixiyeen ee, gudoomiyaha marwa aamina muddadii isbuuca ahayd ee gudoomiyaha kumeel gaarka ahayd ee, iyo guddigii la shaqeynayay marka waxaa halkan lasoo bandhigay hufnaan iyo doorasho ee, bilow fiican u ah shaqadii loo doortay guddiga waxaan rajaynaynaa dalku inuu doorasho qof iyo coda aado wixii hadda ka dambeeya waqti dheer ayay dowladdu ku bixisay xukuumaddu ku bixisay baarlamaanku ka shaqeeyey shuruuc badan la mariyey Ee, muddooyinkii ugu dambeeyeyna afartii cutub oo dalka sharcigii muxuu ahaa ee, dastuurkii kumeelgaarka ahaa loo bedelay in dalku doorasho qof iyo coda aado baarlamaankuna uu ansixiyey waxaan rajeynaynaa guddigu in markaa wixii shuruuc ahaa ay u dhammaystiran yihiin shaqadooduna ay horey ka bilaabi doonaan dalkuna afar iyo labaatan sano kadib inuu doorasho qof iyo cod ah uu aado waxaa nasiib darro ah in madaxda soomaaliyeed ay oggolaadaan qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ee inay isdoortaan loona oggolaado loona hambalyeeyo isla markaasna la diido qaar kale oo ka mid a bulshada soomaaliyeed inay isdoortaan oo ay codkooda u dhiibtaan qofka hogaaminaya waa arrin aada nasiib darro u ah waxaan rabnaa mas-uuliyiinta iyo madaxda kaltanka siyaasadda ee tartanka ugu jiro inay ku kalsoonaadaan guddiga aaminaan codkooda iyo shacabkooda ee, waxaan rajeynaynaa qof walba oo mas-uul ah inuu midii hadda ka dambeeya laga baxo oday iyo maamul goboleed iyo qof marti looga noqdo masiirka iyo maslaxadda dadka deegaanka iyo qof walba dadka uu matalo ee, wixii taa ka dambeeya waxaan rajeynaa guddiga oo u rajeynaynaa horumar shaqo culus ayaa hortaala wasiirka ee, wasiirkeena cali cooshna waa mahadsan yahay waqtiga uu soo geliyey salaamu ullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad buu mahadsan yahay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed ee, maxamuud cagaweyne inkastoo dee intii yarayda dhaqaalahan inaad u u doodi doontaan aad- aanad ku darin maadaama xubin ee, ka tirsan maaliyadda ay baarlamaanka tahay Ee, waxaan soo dhaweynayaa hadda ee, inagoo gabagabo kusii dhow xildhibaan sahro cabdilaahi cigaal guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha bu- kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa maanta ee, ma soo istaagin khudbad dheer inaan halka ka jeediyo khudbadu waa badan yihiin waxaan rabaa marka koowaad inaan mahad celiyo ee, guddiga soo qabanqaabiyey doorashada maanta quruxda badan ee doorashada guddoonka ee, guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madax bannaan mar labaad waxaan rabaa inaan ee, ugu hambaliyeeyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ee, doorashada loo doortay guddoonka inay hogaamiyaan guddigan doorashooyinka ee madaxa bannaan xuduudaha oo runtii muddo la sugayey waddanka la sugayey ee, la rabay in waddanka ka saaro ee, doorashadii dadbanayd ee muddo kusoo caanamaalnay intaa markaan ka soo gudbo waxaan horta guddiga u rajeynayaa insha allah haddii lahayd ma inuu shaqadooda ilaahay ku guuleeyo mas-uuliyad adag baa la saaray Een, mas-uuliyad dadka soomaaliyeed oo ay dhan ay wada sugayaan doorashadii maaragtay aynu galnay labadii kun ayaynu labaatan iyo afar sano dabada haynaa runtii wax inoo qalmana maaha Ee, waddanka waxaynu u baahan nahay in qof kasta uu xaq u yeesho inuu codeeyo ee, codkiisa dhiibto codkiisa ku ciilbaxo taasi waxay inoo horseedi kadhaa wax badan oo ina ka khaldan hogaamiyaal aynu la xisaabtami karno inaynu soo saarno marka taas baa guddigaa loo xilsaaray cadaalad baa laga rajaynayaa aniga ka ee, hay-adayada iyo ee, mas-uuliyad ahaanba waxaan ballan qaadayaa inaan si dhow aan u wada shaqeyno Een, waxa weeyaan shaqo adag baa anaga naloo diray waxaa naloo diray inaan dadka aqoonsi siino shaqadaasaan ku jirnaa idinkana doorashaa la idiin diray waan iska kaashanaynaa insha allah shaqooyinkaasaan wada gudan lahayn haddii lahaydno waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم آه، وزيرada آه، dowladda federaalka soomaaliya golayaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya saaxiibkii ra-iisul wasaarihii hore mahdi hay-adaha dowladda ee kale saaxiibaday guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha guddoomiyihii hore ee sa- een, aamino xubnaha guddiga dhammaan ka soo qaybgalayaasha ee dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ee, ilaahay baa mahad leh waxaan ka mahad celinayaa saaxiibaday oo labadii xubneed ee u dambeeyey tanaasulay aad baa u mahadsantii si gaara idinku mahad celinayaa Ee, waxaan ku koobayaa mas-uuliyad weyn oo qaran oo runtii culayskeeda leh baa guud ahaan naloogu magacaaba waxaa weeye mas-uuliyaddaasu hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee soomaaliya oo ah xaq dastuuri ah oo muwaadiniinta soomaaliyeed ka maqnaa in ka badan konton iyo shan sano sida mas-uuliyadda xilhaynta madaxda qaranka baarlamaanka ee golayaasha dowladdu ay dastuuri u yihiin muddaxileedkoodu ayaa waxaa dastuuri u ah in shacabka soomaaliyeed madaxdooda heerarkeeda kala duwan qaybaha dastuurku ka dhigay in dadku soo doortaan sida golayaasha deegaanka baarlamaanada isteediyada baarlamaanka labadiisa aqal iyo ciddii kale oo dastuurku jiraynayo inay xaqa iyagu leeyihiin wakhti badan ay ka maqnaayeen haddii ilaahay idmo guddiga iyagan waxaan ka shaqaynaynaa oo ku dadaalanaa inaanu mas-uuliyaddaas intay awooddayada aan xoog saaro xaqaasna dadka muwaadiniintale aan u celinno ilaahayna waxaan ka baryaynaa inu- inuu nagu garab galo waxaan golayaasha dowladda oo iyo iyo daneeyayaasha siyaasadda labadaba waxaan ka codsanaynaa inay nagula shaqeeyaan waxaanu ku shaqayn doonnaa haddii ilaahay idmo guddigayaga saaxiibtinimo midnimo wadajir tala wadaag iyo mar walba inaannu ahaano sidii hal qof inaannu shaqayno waan ballan qaadaya dowladda iyo daneeyayaasha siyaasaddana waxaan ka codsanaynaa inay nagu aaminaan mas-uuliyaddaas waxaan ku shaqayn doonaa dastuurka waxaan ku shaqayn doonaa ilaahay dartii iyo islaamnimada dalkayga inaan ka saaro dhibaatada xeerarka iyo qawaaniinta hirgelinta doorashooyinka loogu talagalay baan ku shaqayn doonaa haddii ilaahay idmo aad iyo aad baa mahadsantihiin markaa idiin mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sanadsaradeyda nala joogta sanadsara sareeda jayta oo haweenka difaacda mar kastaba iyo xildhibaanada kale kasoo qayb galay iyo inta kale xubnaha guddida Eh, salaam sharaf leh runtii waa munaasabad noo weyn inaan maanta kasoo qayb galno eh, doorashadii la dooranaya xubnaha de waa siduu wiilka walaakay sheegay anuu kursiga waxaa karaasii soo maray doorasho saxa oo somaliland kasoo gala oo laba wareeg galay oo waxaan kusoo galay de competition iyo inaan abaabul iyo campaign galo oo runtii waa arrin muhiima maanta inaan waxaa laga shaqeeyo waa maalin taariikhiya inuu dalka u guurayo qof iyo cod inaan annaku is-abaabulno aan shaqaysanno aan dadka kabsanno ay dadku aan ka dalbanno codka runtii waa arrin aada u muhiima Eh, hadba nooma yaalo marka waan ku hambalyanayaa walaalahay inaan ugu dhiiragalin in arrintaa laga shaqeeyo waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha iyo prime ministerkeena ina loo dhaqaaqay jihada waa jiho adag oo shaqo badan u baahan dee baarlamaanku inu garab istaagsan yahay ummadda ilaahayna way sugaysaa arrintaas haween haddaan nahay iyo dhalinyaro aad baa mahadsantihiin
xildhibaan cali xoosh ra-iisul wasaare hore ee, ra-iisul wasaare ku-xigeen hore mahdi guuleed wasiirro hore xubnaha ee, labada aqal marti sharafta ee, marti sharafta ee, ururada xisbiyada siyaasiyiinta dareeyaha soomaaliya ee, shaqaalaha guddiga doorashooyinka iyo shaqaalaha guddiga xuduudaha oo hadda hal guddi isku wada noqday oo ay ugu horeeyaan xogayaashooda ee, guddiga cusub ee, komishanka cusub ee inta fadhiya saraakiisha amniga ka shaqaynaysa ee, meediyaha dhammaan qof walba oo meeshaan fadhiya magaca iyo mansabka uu ku fadhiyo ayaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ee, wax yar waxaan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo Ee, waxaan ahay nin khudbad jecel marka ii dulqaato wax yar koowaan waxaan rabaa waa- sida aad la socotaan waxaa la soo magacaabay guddi ee, guddi doorasho oo ka kooban sideed sideed iyo toban xubnood Ee, dadka qaarkood inay isfahansaneena laga yaabaa guddigii hore ee doorashooyinka wuxuu ahaa sagaal xubnood laakiinse midkaan maxaa ka dhigay sideed iyo toban xubnood laba guddi ayaa la isku daray guddiga xuduudaha guddi la dhihi jiray oo hadda loo bixiyey guddiga soodimaha iyo guddiga doorashooyinka qaranka hore oo la isku daray ayaa waxay isku noqdeen hal guddi oo waxaa loo bixiyey guddiga doorashooyinka qaranka ee madax bannaan iyo soodimaha saas ayaa waxaa keentay in labadii xubnood ee kubsh- kubshinadii la isku daro sideed iyo toban xubnood ay noqdaan Ee, waxaa nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo guddigaas oo magacayga uu kusoo baxo liiska guddiga waxa uu soo maray brosees sharciyeed waxaa soo gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha waxayna usoo gudbisay guddiga ee, golaha wasiirada golaha wasiirada intay ahaayeenba waxaa laga soo xulay siddeed iyo toban xubnood golaha wasiiradana waxay u gudbiyeen baarlamaanka baarlamaanka ayaa wuxuu mariyey baarseeskii lagu sharciyeynayay guddiga waa la sharciyeeyey waana la ansixiyey Ee, markii la ansixiyey kadib ee, guddiga wuxuu bilaabay shaqooyinkiisii ugu horreeyey shaqooyinkiisa ugu horreyna waxay ahayd inay iska dhex doortaan guddoomiye ku meel gaar ah sida sida sharcigu uu qabo inta laga gaarayo guddoomiyaha waxaa guddoomiye ku meel gaar u noqonaya qofka guddada weyn waxaa ilaahay ka dhigay in guddoomiye ku meel gaar uu noo noqdo maamul komishinar aamina oo noogu da'weyneyd ilaahay ha dhaafo yaa guddoomiye noo noqotay markii guddoomiyaha ay noqotay kadib shaqadii aan gudagalnay waxaa la sameeyey guddi ku meel gaar ah oo shan qofood ka kooban oo soo diyaariya xafladan maanta aan u fadhinno oo lagu dooranayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka Ee, aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waxaan ka mid noqday guddiga waxaan isu soo sharaxay guddoomiye ku-xigeen Ee, waxaan islahaa xoogahoo dadka adaa ugu da'yar waan ugu da'weynay guddoomiye ku-xigeenka hadaad noqotid wax badan baa kusoo kordhin doontaan islahaa Ee, aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo inaan guddiga inaan isoo sharaxan aad iyo aadaan ugu faraxsanahay Ee, soomaalidu waxay tiraahdaa ee, isma aqoonsato waxaa ka xun isma waraysato markaan soo sharaxay iyo dadkii soo sharaxay aan arkay waa iswaraysanay hoosaan isugu dhignay muddo badan aan wada tashanaynay Ee, waxaan siri haddii uu jiro iyadoo qofna i qasbin qof kaa mudan kaa aqoon badan kaa hadal badan kaa waxtar badan hadduu jiro bal maaragtay ka dhex raadi dadka maaragtay adiga haddaad ka aqoon badan tahayna weydiiso haddaad u aragto inuu kaa aqoon badan yahay ama kaa fiican yahay ibni aadamka ma kala fiicno laakiinse waa kala aragti duwan yahay waa kala hadal oglehay waa kana fiiris fiican yahay marka waxaan sii intaasna anoo fiirinayo bal hadday jiraan ee, wax adiga ku tanasulo la waayo adigana waxa u tanasusha raadi maadaama ee, guddi cusub oo la rabo lix sano oo geediya hadda kadib aan geli doono soomaali wax badan ay naga sugayso yaa waxaan go'aansaday arrimahaas anigoo fiirinaya saaxiibkay hadda ugu dambeeyey wax yar kaftan aan ku dare maxamed cabdiraxmaan isku luuqnahay waxaan islahay yuusuf wuu tanasulayaa hadduuba asiga tanasul waayo waxaan isiri yo muddo waqti badan u dhimane ninka kuu haray ee, maadaama saadiq uu yahay garaadna uu yahay hor socdaa tahay garaadka ducadiisa waa la aqbalayo kuu duceeye bal ha dhibina u tanasul sidaas darteed waxaan go'aansaday ee, anigoo maskaxdayda ay taan tahay raalli ka ah cid qasabtay aysan jirin wax ee, dhibaato ah aanan qabin inaan u tanasulo saaxiibkay komishinar saadaq garaad Dana waa ku filan.
waan idin salaamayaa run ahaantii waanan idin hambalyaynayaa guud ahaan waxaa kaloonu hambalyaynayaa guddiga doorashooyinka ee- ee- iyo qaranka iyo soohdimaha oo kalsoonida siisay una doortay guddoomiye iyo ku-xigeen waxaa kaloon hambalyaynayaa guddigii doorashooyinka ee hore ee ka soo shaqeeyey wakhtigoodii duruufihii jiray ku shaqeeyey run ahaantii maanta dhismahan aynu ku shirayno iyo xafiisyadan faraha badan iyo hoolalkaa waaweyn oo aad tababarrada aad ku qaban doontaan shaqooyinkiinnana ku qaban doontaan dhaxalkii ay idinka tegeen ah waayo dowladnimadu waa xadhig isku dhiidhiib iyo qofba dhagax dhagax inuu ku daro maanta waxaa haysataan dhul weyn iyo dhismayaal iyo xafiisyo iyo hoolal aad ku shaqaysaan guddigaa doorashada ee hore waxaan iyagana leeyahay hambalyo hambalyo meeshii la rabay ayaad soo gaadhsiisay sidoo kale shaqaalihii guddida run ahaantii xogayaha guud iyo shaqaaluhuba ka mid yihiin waxaa kaloo bogaadinayaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo shuruucda doorashada ee baarlamaanka xukuumaddu ay soo gaadhsiisay oonu annagu ka shaqaynay wasaarad ahaan ka soo shaqeeyey waxaan bogaadinayaa guddidii labada aqal ee kumeelgaadhka ahayd ee shuruucda saddexda ah ka shaqeeyey oo run ahaantii wakhti adag muddo labo toddobaad ah habeen iyo maalin subax iyo dharaar aanu u taagnayn bal inaannu dhammaystirno maadaama baarlamaanku fasax kala aadayo mudane guddoomiye xubnaha guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ee qaranka iyo soohmididmaha maanta shaqo ayaa idiin bilaabantay waxaa idiin diyaar ah marka hore shuruucdii doorashooyinkood ku shaqayn lahaydeen oo uu kow ka yahay xeerka dhismaha guddiga xeerka ururada iyo xisbiyada xeerka doorashooyinka waxaa kaloo idiin diyaar ah miisaaniyaddii ku talagalka qoondada miisaaniyadda oo ay idinku shaqayn doontaan oo iyadana baarlamaanku uu ansixiyey xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka kaalintii kaga aadanayd iyo hoggaanka dalka in doorashooyinku suurto galaan oo dhismaha guddigu ka mid tahay waa dhammaystiran tahay waxaad tihiin nin caruus ah oo muddo inan loo soo diyaarinayo in loo dhiso oo maanta inuu ka ilmo dhalo laga sugaayo arrintu markaa waxay noqon doontaa ninka qaradaa lihi gabadhayda kama dhali waayine hagrashaa shirta iyo maye wuu ka dhalayoo waa taa midhihii la arkaayo xeerka gus- dhismaha guddigu run ahaantii dastuurkaa laga soo dheegay waa sharci si fiican looga soo shaqeeyo khubaraddii dalkii aqoontu isugu tagtay waxaa u baahan tihiin xeer hoosaadkii guddidiinna iyo xeer maadamiyayaasha sii raaca inaydun ka shaqaysaan marka aad wada fadhiisataan xeerka ururada iyo xisbiyada oo isagana aanu ka shaqaynay lab- saddexda xeerba mid baan doonayaa inaan eh, hor- hormarsado oo qoondada haweenka boqolkiiba soddon mid walba way ku jirtaa hadday tahay guddida hadday ay tahay xisbiyada iyo ururada oo diiwaangelintooda shuruuduhu kow ka yihiin iyo hadday tahay doorashooyinkaba ururadii hore oo noo yimid oo halkan ka hadlay doodoodii waannu dhagaysannay waannuna ka saarnay takaaliiftii inay bixiyaan dhaqaalo culus oo ayna qaadi karahayn waayo way soo shaqeeyeen wax shardi ah oo diiwaangelin inay bixiyaan dhaqaalo ahi ma jirto arrimaha wada shaqaynta ee maamulka ee idinka dhexeeya waxaannu ku nidhi sharcigana ku caddaynay guddida doorashooyinka iyo xuduuda ee ee soohodimaha iyo waxay u taallaa ururada ee siyaasadda ilaa toddobaatan ka mida waabaanu isku biiraynaa bay yidhaahdeen marka waa fiican tahay in la isku biiro maxaa haddaba xeerka ururada iyo siyaasaddu ina dhexalsiinaya iyo xisbiyadu iyo siyaasaddu wuxuu ina dhexalsiinayaa inaynu ka guurno saddex boqol iyo soddon xildhibaan oo kala madax bannaan oo ka soo jeeda qabaa'il madax adag oo kala madax bannaan waxau ina geyeysiinayaa in la isugu ururo la isuna bahaysto afkaar iyo aragti iyo saddex xisbi qaran in ay ku soo ururaan ururada faraha badan ee tartami doona taas baa inoo ah qarannimadeenna iyo wadajirkeenna iyo inaynu ka guurno habkii dhowr iyo labaatankii sannadood aynu soo bariinsanay ama wixii aynu ka barannay doorashadii lixda- lixdameeyadii ee boqol urur ama xisbi oo qof walba intuu soo tooso isaga iyo xaaskiisu xisbi dhisan jireen xeerka doorashooyinku dhowr shaqo oo waaweyn oo jaranjarooyina buu idin- a- ayaa uu- uu- uu dhigayaa oo ay kow ka tahay diiwaangelinta codbixiyayaasha in shaqadeediiba aa hore ka gashaan markay howluhu iyo marka aad aad aad idinku guddi ahaan gudihiinna isdhistaan iyo inaa bilowdaan doorashadii golayaasha deegaanka oo ay ka soo baxayaan saddex xisbi qaran oo ku dhisan nidaamka liistada xidhan ee xisbiga ama loo yaqaano habka isu dheelitirka kuraasta iyo codadka ee liistada xidhan marka golayaasha deegaanka la joogo marka doorashadaa la qabto kadib saddex xisbi oo golayaashii deegaanka ee ururadii ka yimid mar dhowna noqon doona saddexda xisbi qaran ayaa soo baxaya ee u tartami doona doora- doorashooyinka guud waxaa kaloo uu dhigayaa doorashada hogaamiyeyaasha dowlad goboleedada iyo s c khaatumo iyo golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedada iyo s c khaatumo iyadana in habka liistada xidhan oo baarlamaanka ah iyo iyo horeeyaa dheereeya ama majoritarian ama first past the post hadbaka la yidhaha oo hogaamiyaha ah iyo ku-xigeenkiisa iyo ta saddexaad oo aynu u wada joogno ee ah doorashada madaxweynaha federaalka oo majoritarian ku kala bixi doona iyo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal oo laba hab isugu jira oo kala duwan waa ta koowaade nidaamka liistada furan ee xisbiga dalka oo midaysan dalka oo dhan waa in laga qabtaa hadday tahay golaha shacabka min raas kamboni ilaa buuhoodle doorashadu way ka dhici kartaa sida aan maanta u joogno marka laga reebo wadahadallada siyaasadeed ee la geli doono siddeed iyo tobankii gobol ee soomaaliya ayaanu maabin ku samaynay waxaan lix gobol iyo badh ama toddoba gobol gaadhahayn oo ay ku jirto jubbada dhexe oo al-shabaab gacanta ku hayso ayuunbaanay hadda qaarna siyaasad ahaan doorashadu uga dhacahayn qaarna niman argagixiso oo jooga awgeeda aanay uga dhacahayn koob iyo tobanka gobol ee kale ee soomaaliya doorashadu way ka dhici kartaa Een, aqalka sare isaga dowlad goboleed ama s c khaatumo hadday noqoto gudaheeda ayaa iska dooranaya deegaanka intii dhacda juqraafi ahaan xildhibaanada somalilan ka soo jeeda ee aqalka sare waxaa lagu dooranayaa magaalo madaxda dalka muqdisho laakiin dadka reer waqooyiga ah oo dhan ee wad beledkan jooga waa la diiwaan gelinayaa waana u codaynayaan labaatan kun bay noqon karaan soddon kun bay noqon karaan konton kun bay noqon karaan waxaa soo hadhay habka lagu dooranayo golaha shacabka ee reer waqooyiga ama somalilan ka soo jeeda oo aanu u bixinnay nidaamka horeeyaa dheereeya laakiin dalka oo dhan ah waxaa layga codaynayaa min raas kamboni ilaa buuhoodle waxaan idiin ballan qaadayaa anigoo ah mahdi guuleed ilaahay idankiisa waana arki doontaane boqol iyo konton xildhibaan oo golaha shacabka ku jira anaa ka cod badnaanaya intii aan ka diyaarinaynay shuruucdan mucj iyo aqoon badan baa noo korodhay reero laabta garaaca oo laandheero sheegtaa ayaa yidhi warniyow naga daaya waxan maxaa dhacay baan ku idhi madax waaweyn iyo mas-uuliyiin waaweynna ah oo la yaqaan mar ragba magaca- magacyada inaan halkan ka sheego war waxay yidhahdeen war nidaamkan aanu ku asturannahay odaygayaga ama hogaamiye goboleedkayagu na soo sheegaayo waxaad rabtaan inaad na qaawisaan dee waxaanu nahaa soo baxayee waar naga daaya bay yidhaahdeen markaa baroorta orgiga ka weyne bal horta ogaada ma aha lama qaban kara iyo waxyaabo kale iyo reero ama dad xilal waaweyn ku fadhiya ayaa asturaad u arka inay sidoodan ku sii nagaadaan oo ay ku sii joogaan waxaan ii sheegayaa qoontada haweenka mid walbana waa ku darnay lixdankii baan rabaa markaa inaan idinku daro kun sagaal boqol lixdameeyadii saddex habbaa jiray haddii hal kursi meel yaal face baste post baa lagu kala baxayay haddii laba kursi iyo ka badani taallana waxaa lagu gaba- kala baxayay nidaamka body block vote la yidhaah ee listada xidhan oo iyada qudheeda dowladaha hoose iyo baar- eh, dowlad goboleed eh, waxaan ujeedaa golayaasha deegaanka iyo aynu ku darnay golayaasha wakiilada in lagu doorto doorashooyinka walaal waa la qaban karaa taa waan idiin sheegayaa bulshooyinta soomaaliyeed iyo dhallinyarada social mediaha ku jirta ee wiilal iyo gabdhaba lihi diyaar bay u yihiin inay hoggaankooda doortaan iyagoo qudhoodana la doorto habkii hore habaan uga guurno inaan helnaa waa muhiim somalilan baad shalay arkayseen in xisbiyo saddexi soo baxeen doorasho nab
xubnaha baarlamaanka ee labada aqal ee, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha qaranka iyo guddoonkooda cusub bulshada rayadka ah ee xisbiyada madaxda kale ee laamaha dowladda ee ka soo qayb gashay kulankan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ee, waxaan guul u rajaynayaa iyo ilaahay inuu ku garab galo xubnaha doorashooyinka qaranka guddiga qaranka iyo sohdimaha iyo guddoonkooda cusub oo la doortay oo laba xubnood oo runtii muhiim ah ay iska soo xuleen aad iyo aad baan u bogaadinayaa aad baana uga mahadcelinayaa guulna waa u rajaynayaa waxaan bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo barnaamijkan in doorashadii dadbaneyd laga gudbo dalkuna uu gaaro doorasho qof iyo cod ah oo ama wax dooro ama hallay doorta ah ay hortiman u lahayd waa ku bogaadinayaa waxaan bogaadinayaa baarlamaanka labada aqal oo bixiyey wakhti dheeraad ah aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan kaloo bogaadinayaa una mahadcelinayaa guddigii ku-meel gaarka ahaa ee labada aqal oo dadaal iyo karti iyo hufnaan sameeyey intii ay hawshan ku jireen waxaan kaloo iyadana u mahadcelinayaa bogaadinayaa wasaaradda arrimaha gudaha madaxdeedii iyo shaqaalaheedii iyo khaasatan sharci yaqaanadii habeen iyo maalin muddo hal sana ah shuruucdaa u soo jeeday oo ama erey bixinayey ama dadaal ka gelayey sida u najaxeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya waxaan kaloo iyadana u mahadcelinayaa guddigii doorashooyinka oo hore oo sida mahdi guuleed sheegay madashan quruxda badan inoo inoo ka tegey haddana ay joogaan shaqaale iyo madax farsamo yaqaan ah oo aan filayo inay xeerdheelayaal xeerdheelayaal ku noqdeen muddadii ay joogeen wax badanna guddiga cusub ay ka kaalmaysan doonaan mudanayaal iyo marwooyin maanta oo ay taariikhdu tahay diseembar labadeeda labaatan labaatan iyo afar waxaa sharaf weyn inoo ah horteenna inay joogaan dhammaan xubnihii guddiga madaxa bannaanaa ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha idinkoo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen sidoo kalena bilaabaya shaqooyinkiinnii shaqo maalmeedka ahaa ayna dhan yihiin agabkii xafiisyada gaadiidkii iyo qalabkii iyo miisaaniyadda dowladda oo aad ku jirtaan sidoo kale waxaa farxad ah in ay diyaarsan yihiin sharciyadii iyo habraacyadii lagu shaqayn lahaa sida xeerka dhisidda guddiga oo qeexaya dhismaha guddiga iyo xilalka iyo awoodaha guddiga kulammada iyo go'aamada gaaridda guddiga shaqaalaha guddiga iyo lifaaq muujinaya nidaamka dhaqan wanaagga xubnaha guddiga iyo howlwadeennada iyo qodobo kale xeerka ururada iyo axsaabta siyaasadda oo qeexaya diiwaangelinta ururada soo buuxiyey shuruudaha iyo aqoonsiga xisbiyada siyaasadeed ee heer qaran iyo qodobo kale xeerka doorashooyinka oo si aad ah u faahfaahsan nidaamka maamulka doorashooyinka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo musharaxiinta qabashada doorashooyinka heerarka kala guduwan ee dalka oo laga bilaabayo doorashooyinka golayaasha deegaamada iyo degmooyinka gobashada degmooyinka deegaamada sidoo kale waxaa halkan ku dhammaystiran sharciyada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha waxayna ku dhammaystiran tahay qoraalada isdaba yaalla ee laga soo bilaabo soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha ogolaanshihiisa ansixinta labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ugu dambeyn xeerka dhaqangelinta guddiga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xeer lambar saddex boqol konton iyo afar ee soo baxay kowdii diseembar labaatan labaatan iyo afar haddaba mudan ayaaliyo marwooyin mar haddii aad noqoteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soohdimaha waxaad haysataan maanta xafiisyo iyo agab lagu shaqayn lahaa sidoo kalena waxaad haysataan xeerarkii iyo habraacyadii aad ku shaqayn lahaydeen Ee, waxaa laydinka sugayaa in aad xaqiijisaan yoolka iyo hiigsiga ay idinka filayaan shacabka soomaaliyeed inaad dalka u horseedaan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku dhisan tahay hannaanka xisbiyada badan xor ah oo xalaal ah cadaalad ah hufnaan leh oo qof walba uu xaq u leeyahay in la doorto ama uu wax doorto waxaan halkaan idinkugu wareejinaynaa dukumentiyada kale ah xeerka magacaabista xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha oo ay ku dhan yihiin digreetadii madaxweynaha iyo eh, qaraarkii golaha baarlamaanka iyo tii golayaasha kaleba xeerka dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha xeerka doorashooyinka qaranka xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka ugu dambayntii anigoo idiin rajaynaya guul iyo in jahada la gaaray oo dalkeennu u guuray aad buuxin doontaan anigoo idiin rajaynaya in ilaahay idinku galab galo waxaa dushiinna saaran mas-uuliyad weyn oo shalay cid ay saarnayda ka soo wareegtay oo ah dalkaa iyo jahadu aaday iyo sidaa uga mara dhalin lahaydeen wax badan baa idiin diyaarsan oo muxuu ahaa laydinku gacansiinayo oo horey loo diyaariyey aad iyo aad baa u mahadsan tihiin guul baan idiin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beel iyo boqor kubadda cagta
bele bidix iyo midig buu waddan iska dhalin ma laba shanta qaar adduunku ka dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry
iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka kasta oo aad dunida ka joogto khibrad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledka yaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud 4g lte yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeega deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
haddaan ku waramo bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaana qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
dhaaxaana sugteen oo saadaal ku jirteen ee soomaalay saankii somtel baan